ramadaan mubaaraga ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana waxaad ku soo dhawaataan nafaaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysa saare cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o eda oo asbuucan aynu ku eegi doonno ansixinta toddobaadkan baarlamanka soomaaliya uu ansixiyey sharciyada asxaabta dalka soomaaliya oo muddo laga dhursugayay inay ansixiyaan golayaasha dowladda golaha baarlamanka soomaaliya ayaa sharcigan asxaabta siyaasadda waddanka oo ka kooban dhowr iyo soddon qodob markii la hor keena oo ay ka doodeen kadib ay ansixiyeen iyadoo welina uu sugayo saxiixa madaxweynaha haddaba barnaamijkeenna faaqidaada toddobaad kan ayaa waxa ay noqon doontaa ansaxinta sharcigan iyo ahmiyadda uu leeyahay siyaasadda waddanka oo uu kaga gudbi doono hanaankii four pointy five-ka isla markaasina uu noqon doono mid xisbiyo siyaasadeed ay ku loolamaan doorashooyinka mustaqbalka waxaa barnaamijka igala qaybgelaya maxamuud nuur axmed tarsan guddoomiyihii hore gobolka banaadir ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda bulshada ee haatan xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan oo ahayd mar wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen haatanna ah guddoomiyaha xisbiga n d p iyo xildhibaan daahir amiin jeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga oo gacanta ku hayay sharcigan baarlamaanka uu ansixiyey haddaba intaynan u gudagelin doodeenna aynu wada dhegaysanno warbixintan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ay ku eegeyso amuurtan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey hindisa sharciyeedka axsaabta siyaasadda hindisa sharciyeedkan ayaa ah mid muddo laga sugayay xildhibaanada baarlamaanka in ay meel mariyaan soona maray marxalado kala duwan xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaa v o a u sheegay in dib u eegis iyo doodba ay ka yeesheen hindisa sharciyeedkan kaasoo ay soo diyaariyeen guddi baarlamaanka federaalka ka tirsan kadib markii uu kasoo idlaaday golaha wasiirada soomaaliya ugu dambeynna uu baarlamaanku ansixiyey waxaa jiray guddi hoosaad oo gudoomiyaha baarlamaanka u magacaabay oo markaas xilligaas gudoomiye ka ahaa cabdirasaaq juleele aad bay usoo shaqeeyeen kadibna waxaa loo soo gudbiyey mataqaanaa guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada oo kuwooda amniga marka waxay soo saareen intishareedkan ay soo saareen intishareedkaasoo ka kooban soddon iyo sideed xubnood ka kooban waxaa la ansixiyey taariikh markayd lixdii bishan juun oo laba kun iyo lix iyo toban kulankii afariyo tobanaad xeerkan ayaa qeexaya shuruudaha guud iyo qaabka loo ogolaanayo xisbiga jiritaankiisa dadka soo geli karo xisbiyada siyaasadda shakhsiyaadka ka reeban inay kasoo dhex muuqdaan iyadoo qodob ka mid ah uu dhigayo inuu jiri doono xafiiska madaxa bannaan ee diiwaangelinta hase ahaatee kuma qeexna qodobada cidda maamuli doonto inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ay soo diyaarin doonto qaabka uu xafiiskan u shaqaynayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay sida uu marka la sharaxayo xildhibaan maxamed cumar maxamuud muwaadin kastoo soomaaliyeed oo dadiisadeean jir sida uu qabo dastuurka federaalk uu qabo xaq wuxuu leeyahy mataqaana inuu ku biro xisbigaas markaas waxaa ka reeban oo uu tilmaamaya sharcigan uu tilmaamaya ciidamada qalabka sida garyaqaanada maxkamadaha dalka sidoo kale howlwadeenada safaaradaha ama diblomaasiyiinta iyo dhammaan shaqaalaha dowladda intaas waa ka reebiyen markaas ina xisbi ku biiraan xisbiga mataqaana marka hore waxaa si kumeel gaar ayaa loo diiwaangeliyaa waxaana marka hore loo baahan yahay in tirada oo saxiixayaasha oo dhan ugu yaraan mataqaanaa ilaa toban kun oo codbixiyaal in markaas horta la helo waa loo baahan yahay isla markaa ayna ka diiwaangeshi yihiin ugu yaraan sagaal ka mid a sideed tobanka gobol oo mataqaana dalka u kooban yahay iyadoo la raacayo mataqaanaa xilligii oo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii la tiraacayo looma baahan in xisbigaas uu ahaado mataqaanaa mid markii sawirka guud loo fiiriy mataqaanaa laga dareemi karo in hal beel yihiin oo kale xeerka axsaabta siyaasadda oo ka kooban siddeed iyo soddon qodob ayaa ahmiyad weyn u leh mustaqbalka siyaasadda soomaaliya kaa oo wadada u xaaraya in laga gudbo hanaanka awood qaybsiga beelaha soomaaliya oo sanado badan lagu soo jiray loona gudbo nidaam xisbiyo in dalka laga hirgeliyo layskuna doorto wasiirkii hore gaashaandhigga ee dowladii ku-meel gaarka ahayd soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa rumaysan in tani ay tahay meesha keliya ee looga guuri karo cadaalad darada dalka arrintan xisbiyada waa arin ay keenayso dowlad wanaag in ay timaado la xisaabtan iyo dowlad wanaag iyo in ay dadku ay isku raacaan afkaarta iyo maaragtay fikirka ay aaminsan yihiin aanay isku raacin qabiil waa kan mar kale fiqi oo aan su-aalay qaabka soomaaliya looga hirgelin karo nidaamka xisbiyada siyaasadda iyo faa'iidada iyo khasaaraha labaduba ay xambaarsan yihiin haddii ay dhacdo in ay farabataan xisbiyada isagoo intaa raaciyey in baarlamaanka uu ka turxaan bixiyo waxyaabaha harsan arrintan runtii xisbiyada faa'iido weyn bay u keenaysaa dadka faa'iidada ay u keenaysana waa in dad fiican oo quality leh oo wadaniyad leh oo maaragtay tayo leh inay ay siyaasadda soo galaan oo dalkaasna markaas wixii dan u ah laga wada shaqeeyo waxay kaloo keenaysaa faa'iido kale oo ay keenaysaa arrintan xisbiyada la ansixiyey waxay tahay inay dadka ka qayb galaan siyaasadda dad fara badan ay ka mid noqdaan oo ay ka qayb galaan oo ay isku biirsadaan oo isku maaragtay ka wada shaqeeyaan bay noqonaysaa meesha hadda dadka laga soo xulaayo la qoraayo waxay noqonaya dad fara badan inay fursad u helaan oo wanaagsan inay soo galaan siyaasadda laakiin xisbiyo tiro badan looma baahna xaqiiqdii danna uma aha dalka iyo siyaasadda soomaaliya iyo horumarkeeda waxaan leeyahay xisbiyadu hadday ka bataan saddex waxay noqonayaan caqabad bay ku noqonayaan siyaasadda iyo waxqabadka iyo horumarka dalka marka waa in la helaa shuruuc oo ay soo ururinayso xisbiyadaas tirada badan oo had qof walba uu ku dhawaaqay in la isugu keeno saddex xisbi in saddexdaas xisbi ay noqdaan kuwo maaragtay dad culeys leh ku jira dad oo taya leh ku jira kuwo oo sharci ku dhisan inay noqdaan markaasna ay maaragtay sahlanaan doonto shaqada la qabanaya iyo isla xisaabtanka dowladda gudaheeda qorshaha baarlamaanka uu ansixiye ayaa ah waxyaabo ay hiigsanayso soomaaliya mustaqbalka dhow soomaaliya ayaa lagu wadaa inay u gudubto nidaamkan xisbiyada badan labada kun iyo labaatanka si ay meesha kaga baxdo qaabka qabiilka ah oo doorashada soo socota ay ku salaysnaan doonto iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiye ay siyaasiyiin samaysteen oo gaaraya dhowr iyo labaatan xisbi inkastoo aanay buuxin shuruudaha looga baahnaa cali xaaji xirse oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa leh waxay ahayd howl looga fadhiya baarlamaanka soomaaliya xilli hore haddana aanu micno badan xambaarsanayn haddii ay ansixiyeen maadaama afar sano oo hor leh ay soomaaliya wajihi doonto nidaamka afar dhibic shanta waxaa laga rabay waajibaadka saaran markay soo fadhiisteen ee baarlamaanka loo doortay laba kun iyo labaiyo tobankii constitutionkii imbigaati laga keenayna uu sidaa dhigayey inay wakhtigaa bilaabaan oo laga shaqeeyo oo axsaab la furo oo ay ansixiyaan oo shuruucdiisa dabeedna mataqaanaa iyagoo diyaariye axsaab lagu hawlfalo lagu hawlgalo ayuuyaa qiimo badnayd laakiin iminka waa uun waa kadabatuur waan ansixinay aan sharciya lahayn oon lahayn mataqaanaa tiradii mataqaanaa axsaabtu intay noqonayso wadankan waxaa dishooday boqolaal xisbi oo qabaa'il ku dhisan taasi looga fogaado tiro kooban inay la raacyaabay ahayd marka iminka ansixintu gees waa ka sax oo tallaabo keliya jaranjarada xabadii ugu hoosaysay ayay ka soo fuuleen intaasoo jaranjaro dambaa hadhay taana waxa qaban doona baarlamanka dambe ansixiskana ka faa'iidaysanaya oo qaban doona oo shuruucdeeda iyo habkeeda keenaya si kastoo ay tahay sharciga axsaabta siyaasadda ayaa suurtagelinaya in xisbiyada siyaasadda la diiwaan geliyo si qof kasta oo soomaaliya uu u helo xaqa uu u leeyahay inuu kusoo doorto qofka deegaan ahaan matalaya sida dastuurka uu dhigayo inkastoo uu meesha ka saarayo xafiiska shaqsiga iyo xigtadiisa ay maamulaan kuwo ku abuurmay hanaanka laablakaca oo dhammaantood aan dhaafsiisnayn magaalada muqdisho hase ahaatee magac ahaan u jira walow ay xukuumadda ku cadaadinayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda si ay door ugu yeeshaan siyaasadda dalka saynab abuukar maxamed v o a muqdisho mahadsanid saynab haddii bal aan ku hormaro xildhibaan daahir amiin jeeso shacabka soomaaliyeed marka hore waa u hambuyeynayaa anigu sharcigan wuxuu lix sharci oo aan baarlamaankaas geeyey muhiimad gaara ayuu iigu leeyahay waayo waa sharcigii looga bixi lahaa nidaamka nagor eriye ee four point five iyo qabiiligi ku salayd waa sharciga keliya ee dhabaha uu xaaraya dimuqraadiyadda dalkeena marka shuruucdii kale aad buu iiga duwan yahay waana ku faraxsanahay in sharcigaas isaga qaden horaadkiisina ay ahaayeen guddi laga saaray baarlamaanka oo u saaray guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa xafidullah muxuu ahay walaalkeen jawaari iyo muxuu ahay guddoomiye ku-xigeenadiisa qale horaadka guddigaasa iska lahaa mana ahayn sharciyada waa mashruuc sharciyeed baa lagu magacaabaa waayo laba nuuc ayuu sharciga nagu soo golaa sharci nooga yimaado dhinaca xukuumadda nooga yimaado iyo hindis sharciyeed mashruuc sharciyeed oo nooga yimaado dhinaca baarlamaanka dhexdiisa ka dhasho marka sharcigan wuxuu ka dhex dhashay baarlamaanka dhexdiisa waana sharci ahmiyadiisa leh oo muhiim u ah dadka soomaaliyeed sharcigu wuxuu ka kooban yahay soddon iyo sideed qoduu ka kooban yahay muxuu ahay iyo afar jadwal marka waxaan qabaa sharcigaas inuu bilaaw fiican u yahay muxuu ahay sharciyada muhiimka u ah dalkeena waa gartay bal haddii aan u gudbo fawziyo yuusuf xaaji aadan waxaad ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya wasiirkii arrimaha dibadda haatan xisbi ayaad leedahay n d p la yidhaahdo aragti ahaan bal saad usoo dhaweynayso in la ansixiyey oo la meelmariyo sharcigan xisbiyada waa mahadsan tahay zahra xisbiyadu waa muhiim ansixintii xisbiyada sharciga xisbiyada waxay ahayd lama ilaawaay yani maalintaasi waa taariikh cusub oo soomaaliya cod ka dhigtay waxaanu ka baxnay siduu u yidhi jesow xildhibaan jesow soodon five baa laga baxay layl baa xagga dambe ka muuqda dadkana niyadooda soo noqonaysa xisbiyadu waxay masalan dadka xubnaha ka ah markii la doorto waxay taladooda ka bixiyaan bolisiska dawladuhu keenaan waxay keenaan deganaansho siyaasadeed iyo masalan haddii xisbiyo laga furo masalan caasimadoo kale oo ay gobolada ka laga furo branch waxay keenaan isdhe isku dhawaansho iyo isku dheelitirin xagga siyaasadda dadku way madoobaan marka waxay ahayd muhiim in la ansixiyo aada iyo aada iyo aad baan uga hawlgalay waana mahadsan yihiin guddiga arrimaha gudaha oo jesow oo aada loogala dagaal galay waxay xisbiyadu diyaariyaan berrito madaxda berrito ayay diyaariyaan oo ay u diyaariyaan maaragtay siyaasada marka waxaad moodaa in wax aynu ilaa hadda qiimaha le anu maarag kulaysan baarlamaanka ku jiray shuruucka qiimale way jireen laakiin kana anaga igla qiimo badnaa waxay sameeyaan wacyigelin siyaasadeed oo shacbiga caadiga ah ay u baahan yihiin waxay xuquuqdooda doorasho ama iyo isdiiwaangelinta dadka axsaabta waxay ka helaan warbixino badan oo xaalada dhaqaale siyaasadeed bulsho marka axsaab qiimahaasu ila leeyahay aniga axsaabtu ta kale afartan iyo toddoba sano soomaaliya lagama arag xisbi marka konton jirka ay maanta dimuqraadiyadna mau arag doorashona ma gelin marka waxaan rabaa inay tahay guul weyn oo soomaaliya usoo hoyatay waa gartay maxamuud axmed nuur tarsan adigu waxaad tahay guddoomiyihii hore gobolka banaadir haatan xisbigan waxaad guddoomiye u tahay cadaalada bulshada dadkii muddada u ololeynaya intaan oga ayaad ka mid ahayd in sharcigan la meel mariyo bal qodobo haddii ay jiraan laysku maandhaafsan yahay idinka siyaasiyiinta xisbiyada lahaa ah iyo dawladiiba haddii ay jiraan oo muddo uu hirgeli waaye maxaad nooga sheegi kartaa walan waa mahadsantahay sahro waana mahadsan yihiin xildhibaan fawziya iyo xildhibaan jesow arrintani waa siday xildhibaanadu u sheegeen waa arrin guul usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed waa arrin muddada hore la sugahayo waa arrin muddo hore in ay maaragtay la marsiiyo ay ahayd laba sano ka hor ama saddex sano ka hor waxay ahayd in la marsiiyo haddana inaan maaragtay u taagnaano inuu qof iyo codkiisa dhiibto xisbiyadu waxay masalahayaan siyaasad dad soomaaliya inay isugu yimaadaan siyaasad ama fikri inay isugu yimaadaan oo laga baxo fikriga qadaliga ee maaragtay ummadda kala geynaya qabyaaladu ummadda isuma soo dhaweysa ummadda way kala fogeysaa ummaddana way qaybisaa meesha keliya oo ummadda ay ka midoobi karto waxaa waa fikir dad isku fikir ah oo kala gobol ah kala qabiil ah laakiin isku aragti wadankan isku aragti ka yeeshay ayay horseed u noqonaysaa fikirka xisbiyadu waan soo dhaweyneynaa waan la qabaa in la soo dhaweynaha hawshii afarteenna laakiin baahidda kuma daahin xisbiyadu waxay isku khilaafsan yihiin oo waxay isku dadkan isku khilaafsan yihiin waxay ku daahday gacanta dawladda xukuumadda gacanteeday ku daahday waxaana ognahay inuu ahaa intentional inaan la gaarin doorasho qof iyo cod inaan la gaarin inaan xisbi lagu tartamin ayaa laga shaqaynahayay sababtoo ah xisbiyadu waxay awood siinahayaan rabitaanka shacabka awooday u celinayhayaan markii qof iyo cod la dhaho awooddaa loo celinaya shacabkii soomaaliyeed qofkay rabaan ee dawladnimada u rabaan ama ay rabaan hogaan hogaanka inay udhiibtaan inay udhiibtaan taas ayaa la diidanaayo waxaan raba qabiilkan in lasi la saarnaado waxaan aan la garanaynin maadaama uu yahay aan la garanayn in la saarnaado tan qodobada oo maaragta sharcigan uu ka koobayo qodob badan baa jira qodobo waxaa jira xoogaa dhexgelahaya xisbiyada hawlahoodii dhexgelahaya oo ka baxsan oo ka baxsan maaragtay ka baxsan kii dawladda marka in la qodobadaas in loo daayo xisbiyada ayay ku habboon tahay maxay yihiin qodobadaas waayo hataa consultation xoogan lagama samaynin markii oo dawladdu wax kasta iyadaa isku koorto waad isla socotaa oo markay wax dhacaan waxaan leehay guddi wasiirahaan u saarnay guddi wasiiraha oo ay kasoo noqotana weligeen maanaan arag waxbaa dhacahay meeshii labada guddi experts dad aqoon una inay u saaraan ayay isla golihii wasiiradii lagu eedeynaya qaladaadka ayay leeyihiin ayaan u saarnay leeyihiin waaye tan waxay ahayd wax wasiiradu haystaan ay dabka ku haystaan ay ahayd badan baa ku jira oo yar yar ah Maxaa ka mid ah?
wax hadhow la sixi doono oo proceska ku saxmi doona waa laakiin waan soo dhaweynaynaa guud ahaan waan soo dhaweynaa shacabka soomaalida waxaan leenahay awoodii miibaa soo dhawaatay in gacanta aynu kugu soo noqotay dawla waayahay marka qodobadaasi haddaba aad ka diday oo aad tiri ee, qaarkood waxaa xisbiyadii gudaha loo sii gelayaa habdhismoodkoodii iyo siday ahaayeen ayaa fargelin lagu sameynaya qodobadaasi maxaa ka mid ah waxaa kamid a waxay leeyihiin eh, xisbigan waa in uu eh, eh, intaas oo laga helaa eh, eh, eh, dad minority ayay leeyihiin intaas oo la- marka waxaa waay micnaheedu waxaa waay annaku kuma dhismayno qabiil kuma dhismayno qabiil minority la dhahana ma aqoonsanin qabiil majority la dhahana ma aqoonsanin qof soomaaliyu fikir isugu imaanahaya aragti isugu imaanahaya ayaan rabnaa marka waxaaba laga yaabaaba fekerka ay u fekerayeen dad minority inay ma- majority ay ka noqdaan xisbigii waxaa laga yaabaa dad la khayr soo ay dheheen inayba ayakii majority ka noqdaan baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa haweenkii inay leadership ka qabsadaan arrimahaasoo dhan waa siyaasad maaragtay ee xisbiga arrimihiisa ah ee ma aha si- wax lagu impose garayn karo ma aha waa gartay Een, ah, waxaan siinayaa xildhibaan dahar amiin jeesow Ee, maadaama aad gacanta ku hayseen sharcigan Ha.
sidaada waa mahadsan tahay Eh, horta marka ugu horey waxaa la rabaa eh, guddoomiyaha wuxuu ka hadlay daahitaanka sharcigan waa sharci muhiima waa la wada garanay laakiin waxaa fiican mar walba in realityga la abaaro Mhm.
Eh, dalka kan burburay oo eh, muxuu ahaay eh, nidaamkiisii iyo shuruucdiisii oo dhan ay ay noqdeen kuwa duugooday oo u baahan waxyaaba eh, muxuu ahaay in dowladada ina xisbi u aas-aasma ee horta marka hore ka horeysa in in la sugo amniga in wax walba oo amniga lagu sami karo iyo shuruucdiis la sameeyo wax walba dalkii arrimihiisa la hagaajiyo haddana culayska iyo miisaanka ay leedahay muxuu ahaay eh, dal burburi in la toosiyo waa wada garanaynaa Eh, arrinta uu guddoomiyaha ka hadlay ee shuruucda ee muxuu ahaay eh, markii la samaynayo waxaa la waafajiyaa dhaqanka dastuurka iyo dhaqanka dadka soomaaliyeed intaba waa qiimeyn baan ku samaynaa Eh, minority iyo majority waxa eh, la sheegayo waxa weye waxyaabo anaga dhaqankeena ku jira ayay kamid yihiin dad laga tiri badan yahay dad eh, muxuu ahay lal- lahayr soo waxaasoo dhan dhaqankeena iyo iyo waxyaabaha eh, ay soomaalida ku dhaqanto ee aan saxdana ahayn ayay kamid yihiin marka waxaan diidaynaa in dadka noocaasa eh, loo- lagu kor socdo iyo in beelaha eh, muxuu ahay xisbiyada ay noqdaan oo xisbiya beeleed inay noqdaan waxaasoo dhan ayaan ka horjoogsanayna waxaan rabnay in ay noqdaan eh, shuruu- eh, sharciga asxaabta inuu noqdo sharci ku khotamo dastuurka islamarkaasna muxuu ahay eh, eh, waafaqsan dhaqankeena iyo diinteena waafaqsan marka eh, waxaa Waa weye gartay.
dastuurkaani wuxuu ahay hal cusub oo lix qodob ka kooban maantana laba boqol iyo sideetan iyo sagaal qodob iyo afartan cutub uu- afartan cutub oo ka- oo ka farcama laba boqol iyo sideetan iyo sagaal waawy marka waxaan haddii mar la urko maalinba maalinba wax baa siyaadaya waxaa waxaa qiimeynteeda leh laakiin sharciya in la iska qoro wax ma taraysa in lagu dhaqmaa muhiimadda inuu ku jiro oo dib u eegistiisii een, hadda lagu lug leeyahay wax badan oo hadda ka maqan sharcigaas oo ana aan tuhmayo sida een, xisbiga majority ee simple majority ku soo baxo boqol iyo soddon iyo sideed codeeno sideeda xukuumadda u dhisaayo haddii uu la waayo sida muxuu ahaay kodeshi loo samayn karo isbahaysi loo samayn karo dowlad loo dhisi karo haddii kodeeshinkaas ama isbahaysigaas uu burburo sida xakuumadda dhici karta inta herayso inta dhacayso waxaas oo dhan in hadda kadib dastuurka lagu daro kadibna sharcigaas la waafajiyo maalinba wax baa noo qabsoomi doono yaan lasdhaliilin sharcigaa aniga waxaan u arkaa sharciga keliya ee ugu haboon saddex maraan baarlamaanka horgeyni saddexdii marba waxaa laga waayo wax qalada haddaan bal u wareego fawzo yuusuf xaaji aadan xildhibaan adiguna soo dhawow bal xisbiyada haatan waxaa muuqda xisbiya tiro badan inay wadanka ka jiraan qeybo badan oo kamid a weli waxaa laleeyahy waa kuwa aan bisleen dhamaystirnayn sharuudihii looga baahnaa xisbi inuu ku samaysmo marka meeqa xisbi ayuuba soomaaliya ay yeelan kartaa oo dalku u yeelan karaa fikradda zaare waa lagu kala wada duwan yahay dadka qaar baa ka oranaya saddex xisbi keliya oo iyagoo ka cabsanaya inay xisbiyo qabaa-il abuurmaan qaarna sida hadda laga dhigay ayay u badan yihin oo yaan la xadidinba hase yeeshee ani waxaan odran lahaa hadda ha iska furnaadaan marka tartanku dhamaado shan ilaa toddoba xisbi ha soo haraan waayo soomaaliya waa inkastoo dadka inta in badani maqan tahay waa ilaa toban labayo toban milyan waxaa saddex hale shan ilaa toddoba xisbi baan qabaa in in laga dhigo hadhow iyaga isku dardarsamaya akhirka laba isku soo haraya haddana mid unun baa guulaysan doona marka anigu shan ilaa toddoba xisbi ayaan qabaa qodobkan uu guddoomiye tarsan sheegay dareenkaa waa dad baa qaba hase yeeshee siduu haddana u sheegay xildhibaan daahir jesow waxaa weeye waa laga bixi doonaa kont afartan iyo toddoba sano sidaanu idhi xisaab lama arag wax kasta waa silow iyo qabyo waa laga bixi doonaa waana la toojin doonaa wax badan baa lagu dari doonaa wax badanna waa laga reebi doonaa laakiin horta bal imika wuxuun ha soo baxaan wuxuun lagu socdo oo dadka rajogeliya ha soo baxaan saasaan taana ka qabaa marka nidaamkii four point five wixii la dhahayay ee soomaaliya muddooyinkii burburka oo dhan ay kusoo dhaqmaysay asxaabta siyaasadda meesha ayay ka saari doonaan dabcan koleyba dalka degmooyin kamida sagaashanka degmo gebi ahaan waxaa la geen doonaa kuraasti baarlamaanka xisbiyadu sidee bay ugu tartamayaan marka kuraastaasi baarlamaanka hadiiba ay dhacdo labada kun iyo labaatanka kaba soo qaad tusaale hadii laha yidhaahdo waxay xisbi waxaa laga furaya caasimada marka laamuu ku yeelanayaan tuulooyinka districtyada iyo iyo iyo regionada marka halkaasay dadku kasoo tartamayaan waa dabcan waa la qiyaasay xildhibaanada waktigaas soo geli doona marka waa halkaasaa laga soo tartamaya xisbigii marka ku guulaysta kursiga masala qoryooley kasoo qaadsan baa loo gelaya dhowr xisbibaa kasoo tartamaya kursaa loo tartamaya qofkii hela xisbigii hela ayaa loo diraya xildhibaankiisa marka saasay ahaanaysaa sida caalamkeena ayay noqon doontaa in loo tartamo magaalo walba looga tartamo xisaabta ku tartamaa ciddii guulaysata uuna ay qaadan doonto calankaas waa gartay xuquuqda maxamuud axmed nuur tarsan bal xuquuqda dadka barakacayaasha maxay noqonaysaa kaba soo qaad muqdisho oo kale dad fara badan ayaa ku barakacay marka kursiga halkaas oo kale la dhigo oo xisbi siyaasadeed uu wax ka doonayo maxay noqon karaan dadkaasi xuquuqdooda miyay codaynayaan mise ma codaynayaan tarsanaan siiya ugu horeyn haye tarsan shacabkeenu ma bisla oo siyaasaddu ma bisla dagaal waxaan ka soo baxnay madani ah oo haddana waxaan kasoo baxnay dowlado qabiil ku dhisan oo maaragtay iscolaadinahaya marka haddii xisbiyadu ay ka bataan saddex wadanku ma xasilahayo ma xasilahayo sababto waad ogtihiin wadanka talyaaniga ayaa ugu xisbiyo badan yurub wadanka talyaanigana waa aragtay dowladiisu ma dhisnaato sanad ka badan ma dhisnaato sababto xisbi baa ka baxaaya xisbi baa soo gelaaya maogta khilaafkaas badan waa waay waxay dhuminaysaa istiqraarka wadanka iyo istiqraarka siyaasadeed saddex xisbi ay noqoto saddexdaas xisbi marka waxay noqonaysaa in ummadda soomaali wixii isku fikirahoo dhan ay saddexdaas xisbi ku aruuraan istiqaarka marka siyaasadda ayaa deganaanahaya midaan aad tiri barakacayaasha qof kastoo soomaaliya ama barakaca ku noqdo ama ha deganaado meeshuu ku nool yahay ayuu xaq u leeyahay inuu ka boodo looma diidi karo qofka muwaadinka soomaaliyeed ah barakacaad ku tahay amase meeshaan ma degenin lama dhihi karo meesha uu markaas degan yahay almuhim waxaa weeye in registration la sameeyo oo la qoro qofkaasi meeshuu ku qoran yahay ayuu ka boodi karaa arrintan waa inaan ka fogaanaa oo khatarta keeni karta oo qabiil degmooyin ah xaggaad ka boodi kartaa iyo xagga kama boodi karta arrintaasi waxaa waa qarnimadeenay dhaawacaysaa midnimadeenay dhaawacaysaa bulshadana isuma soo dhaweynayso qofka soomaalida waxaa la rabaa inuu dareemo soomaalinimadiisa muwaadinimadiisa meel kastuu jooga iyo magaalo kastuu jooga inuu muwaadinimadiisa uusan dhuminaynin anigu haddaan london ka qoranaha london dekanahay haddaan guuro birmingham u guuro birmingham baan registration ka samaynahaya birmingham baan ka boodahaya ama scotland baan ka boodahaya ama ireland baan ka boodahaya laakiin britain oo kale haddayba dadkii sidaas u kala duwanaa ay sidaas yihiin annaka oo soomaali ah oo waxaa kaloo dhan isaga mid ah intaan ka ahayn inuu aabba kala duwana dhalay oo kala qabiil ay- ay- uu ka noqday ma aha dadka in la kala midab takooro oo la faquuqumaayo qofka soomaaliga meeshuu degan yahay ee registrationka uu ka sameeyey ayuu ka boodi karahaya xuquuqdana uu ku yeelanahayaa qaar ayaa laga yaabaa inay ka dhex arkaan in beelahooda aysa awood badan ku yeelanin oo dadka siyaasadahan xisbiyada u ordaayay ay yihiin dad qabiilo kale ah maxaad adinku xisbiyada siyaasadda aad dadka kaga dhaadhicinaysaan inay ahmiyad u leedahay oo ay ka fiican tahay hanaankii qabyaalada ee four point five-ka ama afar dhibic shan ee nidaamkan haatan la walaal waa mahadsanta arrintaasi waa arrin mas-uuliyad saaran xisbiyada iyo dadka madaxda xisbiyada ka ah waxaa la rabaa qofka soomaaliga ah meeshuu qabiilka ka fakerahayay inuu ka fekero masaalixda asaga ilmihiisu iskool ma heli karaan ilmihiisu biyo ma heli karaan nadiifa ilmihiisu caafimaad ma heli karaan ilmihiisu shaqo ma heli karaan ilmahooda jidad ma heli karaan koronto ma heli karaan nolol caadi ah ma heli karaan nolol sahlan ma heli karaan inay ka fekeraan dadka marka waxaa loo sheegahayaa meeshii la dhihi jiray qabiil hebel baan nahay qabiil hebel baan iska celinaynaa ee wadanka lagu burburinayo wadanka bulshada lagu kala dirahay waxaa lagu tartamaya in loo sheego war anaka haddaad na dooratiin degmadan haddaad xisbigeena naga dooratiin waxaan samaynaynaa intaasoo iskuol oo primary aan samaynaynaa intaasoo is- isbitaal baan samaynaynaa intaasoo jid baan samaynaynaa inta biyo macaan oo nadiif ahoo aad cabtiin baan keenaynaa marka dadku isku maslaxad bay noqonay degmadii dadkaas deganaayoo dhan waxaa isu keenaysa maslaxadaas midaynaysa sababtoo ah biyihii reer ma yeelan karo korontadii reer ma yeelan karo jidadkii reer ma yeelan karo oo shaqo abuurkii reer ma yeelan karo Waa marka dadkii taasaa midaynaysa taasayna ku kala dooranayaan xisbiyada ra'yi iyo vision iyo aragti eh, siyaasadeed bay ku kala dooranayaan taasna waxay saaran tahay inay xisbiyadu baraan dadka waxay u qabanahayaan marka ay ka dhaadhiciyaan hadday ka dhaadhici waayaan haddii ayakaa xisbiyadaa faashiliin ah hadday ka dhaadhici waayaan haddaan ku noqdo qodobka ee, gudoomiye xasan uu ka dhawaajiyey ah axsaabta inay saddex ahaato anigu waxaan qabaa saddex aad bay u yar tahay xisbi baa burburay saddex xisbi markaa soomaaliya oo dhan u samayso oo hadhow in laysku qabto oo burburo waqtigii oo dhammaanin doorashada la gaadhin waxay keenaysaa dhibaato marka waxaan qabaa inaanay shan ka yaraanin ilaa toddoba sidaan idhi ay ay maxay haytoy laga dhigo waxbaa saydgaroobaya haddee bartaan caqabadooda yihiina la leeyahay soomaalidu qo- halki qofku ha- halkuu madaxda ka yahay dictator buu inta badan iska noqdaa ma wada ahaan laakiin noqdaa marka in meeshii ay noqo- ay jiri karaan axsaab dowra oo qofka halkan wax ka tirsada ama arka inaanu siyaasadii uu ilan xaq buu qof kastaa u leeyahay constitutionkana way ku qoran tahay qof kastaa uu xaq u leeyahay la doorto ama wax doorto marka in la siiyo opportunity qofka uu xisbi kala tegi karo hadday saami waayaan madaxda halkan saddex aad bay u yar tahay khatarteedana way leedahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegayno ansixinta baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen sharciga asxaabta siyaasadda waddanka waxaana barnaamijka marti iigu ah xildhibaan daahir amiin jeeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan fawziye yuusuf xaaji aadan oo iyadu ah guddoomiyaha xisbiga n t p iyo sidoo kale maxamuud nuur axmed tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee haatan haddii aan doodii dib ugu noqdo daahir amiin jeeso ma kula tahay in dowladdu ay gacan kala ha waad waad mahadsan tahay sharci markii la samaynayo ama shuruucda hadda een, een, aan ka doodayno horta marka ugu horeysa adduunyadu wax dhamaystiran ma jiraan maalinba wax baa soo baxayo waa waa wax lagu samayn karo waa dib eegis lagu samayn karo waayo Eh, arrinta ah xisbiyada in een, muxuu ahay la xadido dhibaata ay keeni kartaa dhowr qof oo isfahansay oo xoogaa jeebana iskale ayaa laynka iska xarin kara Een, waxa weye annaga sharcigan aan samayno ma aan ku xadidin mana ku xadidayno in mana ku talinayo in lagu xadido een, tirada intaas waa waayo sharciga shuruudaha ku qoran ayaanba ahayn een, muxuu ahay si iisile aan xisbi uga dhismi karin sababtoo ah waxaa laga rabaa lix gobol oo sideed iyo tobanka gobol oo dalka kamid ah inuu ka haysto taageerayaal toban kun oo codna inuu ah oo muxuu ahay diiwaangelin ah oo eh, muxuu ahay muwaadiniin soomaaliyeed oo la kontaroolo oo eh, adresskooda iyo telefoonadooda iyo waxooda dhan ay ku qoran yihiin oo hebel haddii la yidhaha lawa haa aniga waayo xisbigaas iska diiwaangeliyo oo dhihi kara in laga hela ay tahay way adag tahay arrimood ayaan ugu wareeganay inaan dhahno intaas xisbi ha noqdo saddex waxaana ugu ba- ugu baqnay in bu burbur uu yimaado oo xisbi kamida uu burburo oo xisbiyo laba oo nag naga ay yimaadeen dal waxaa kaloo aan ka baqnay haddii aan afar ka dhigi lahayn waxaan ka baqnay afarta beelood oo la yidhaahdo waa waaweyn inay isku koobaan iyo dad gaar ah oo xoogaa jeebkooda wanaagsan yahay kan haddaan dhahnaba shanta beelood oo hadda wax loo qaybsada inay ay ay noqdaan aan ka baqnay marka waxaasoo dhan anagoo eegaynay waxaan adkaynay qaabka xisbi siyaasadeed lagu noqon karo ayaan aad u adkaynay marka maba qababa muxuu ahay in xisbiyadan hadda dhaacayo ad arkaysiin ma diwaan gashno baarlamaanka soo socdo tobanaad waxaa laga rabaa sharcigii doorashooyinka inay sameeyaan nuuca ay noqonay doorashada ma mid xisbi la dooranahay noqonay ma mid gordhooshilaanahay noqonaysaa ma mid qofkii muxuu ahay qofka la dooranayay noqonaysaa waxay ku xiran tahay xis muxuu ahay sharciga doorashooyinka la samayn doono ay ku xiran tahay markii sharciga doorashooyinka la sameeyo oo baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka wax ka bedelo oo isku daro oo muxuu ahay wax ka dhib oo la ansixiyo kadib guddiga doorashooyinka gacanta loo geliyo waayahay maxamuud nuur axmed tarsan haddaan ku siiyo walaal waxaan oo dhan waxay ku xirnaanaysaa in ay horta la aqbalo xisbiyada waana la aqbalay waa lasoo dhaweyneynaa shacabka soomaaliyeed wahday weye qolo gooni isiisan karta ma jirto inay maaragtay shuruucda ay u dejiso ayadu waxaa la rabaa markaad sharci dejinaysid inaad ka ka madax banaan tahay waxaad u dejinaysid waxaa la rabaa sharci wakti kasta shaqayn kara inuu noqdo qof kastana ku dabaqmi kara inuu noqdo marka dawladdu inay hadda anaku la tiraaho maaragtay xisbiyada waxay siyaasadaheedii dhex gasho horta xaq uma laha waana laga hadli doonaa laakiin hadda waa waa soo dhaweyneynaa midda ah ah in gobolada gobolada dhan xisbi kasta gobol sagaal waxaa ku qoran sharciga sagaal gobol waa inuu ka haysta taageera ama ka qoran yahay taasi marka waxay ku xiran tahay xisbiyada inay way burburi doonaan way baabi'i doonaan xisbiyadan tirada badan oo dhan shuruudaha la dhigay qofkaan oofin ama xisbigaan buuxin wuu baaba'ahaya xisbikan ku biirahayaa ama sidiisu isaga baaba'ahaya laakiin arrimaha muhimka waxaa weeye sharci marka la dejinayo waxaa la rabaa in loo dejiyo sharcigan inuu muddo badan socdo laakiin haddii sharciga loo dejiyo maaragtay kudanaysi camal oo markaan horteerna ah haddii loo dejiyo dhibaatadiisu leeyahay sida hadda naga haysata wadanka doorashadan hadda soo socota habka loo samaynayo oo dad ayakii doorashadii raba laleeyahay sharciga ayakaa guddi qabsanahay ayakaa guddigii doorashada qabsanahay ayakaa technical committeega qabsanahay ayakaa saxiix leh madal waxaa laleeyahay madaxweynihiibaa markii xildhibaanadii lasoo doorto madaxweynihii dhacay waqtigiisi dhammaadaa saxiix ku lahaanahay adduunka lama maqal baarlamaan lasoo doortay oo madaxweyne saxiix ku yeelanayo lama maqal madaxweyne weliba markaas dhacay oo dhacsaway horta marka hore awoodda isxukun constitutionkeena qodobka forty seven afartan iyo todoba si fiican buu uqeexaya awoodda isxukunka waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka nidaamka matalaada shacabkana waa inuu ahaado mid furan marka aniga werweli ma hayo hadda wax kasta ayaa qabiica hadda axsaabtu waxay gaari doontaa wakti ay iyadu dalka xukunto oo dalka kulba xisbigii helaa u taliyo afar sanana waa muddo dheer oo ay levelkaa ku gaari doonaan axsaabtu waxay dirtaa wakiilo uga qayb galaa guddiga doorashooyinka hadda ma dhicin oo waxyaalaha weli qabiyada ah waa qasab inay axsaabtu yeelato marka iminka axsaabtu kala baxda ee inta rasmiga noqotay kondishinada kasoo baxda ay ay soo banaanka usoo baxaan waa qasab in markaa xubno ay ku darsadaan doorasho guddiga doorashooyinka sidaa darteed walwal badan aniga igama hayo in wax laga bedelo ha dhowto laakiin inay wax u bilowdaan ayaa muhiim u ah baarlamaankay u taallaa toban qof baa wax ka bedeli kara oo ka qori soo jeedin markasaas aniga urwar badan iguma hayso ixtiraam ku haya sharci baa tiri sharciga ma lagu dhaqmaa baa ka horeeya sharci buugtay ku taallaahi ma lagu dhaqmaa sharcigii hadda baarlamaankii la baalmaray oo dad an elected oo la dooran ay hadda waxay rabaan mustaqbalkii wadanka dhan gacanta loo geliyo lix qanfood ah ee baarlamaankii jiray ee dastuurkii ay samayn lahaayeen wixii dhammaan lagala wareegay aawa sharcigii qornaa soomaaliya way adag tahay dadka madaxda inay sharci ku dhaqmaan sharciga ayakaa jebiya sharciguna waa jeban yahay sharcigu buug buu ku qoray waa sida qur-aankoo buug ku qoran waa qur-aanka in la fuliyuu rabaa dad bay rabaa inuu fuliyo kii la rabay dastuurka inuu asaguna dawladda ku ilaaliya ayaa ka qayb galaya jiristeedii marka walwal muxuu noo hayn waayo walaal walwal waana hayaa waxaan arkaynaa shuruuc aan la dhowrayn shuruuc lagu tumanahayo madaxdii oo shuruucdii ku tumanaysa madaxdii oo xasiloonidii dadka ku cayaaraysa madaxdii oo shacabkii iska horkeenaysa macadii oo madaxdii oo qabiiladii guddiyo u samaystay oo inay maaragtay madaxdii oo odayadii raba inay bedelaan madaxdii oo raba odaya gacan kurimasa inay keensadaan baan arkaynaa marka ma jiro sharci dawladani ay dhowraysa ama wadankan laga dhowrahayo ma jiro
haddii aad khaldaan arkayso gudoomiye waxaa la rabaa inaad saxdid oo tiraada waxaas iyo waxaasan ku saxa dhacaya waayo waxa weeye waxa- ee, adigu dadkan meesha adigu waxaa kusoo tahay dhacay waad og tahay daaramin burbur jeeso badan inuu dhacay waad og tahay shuruuc badan inay naga halaajiyay inta suurka hadda aan haysano waxaa weeye laba iyo toban meelood iyo ka badan ayuu iskaga soo laabanayaa awoodaha iyo wax walba waa dareemaynaa daruufna waa jirtaa haddana xilligan maanta haddii aan la dhihi lahaa doorasho dalka kama dhacayso waxyaabaha aada xasuusan tahay ayaan dareemaya haddii dalka doorasho kama dhacayso ladahay ninka qaylin lahay adiga waa isla aan dareemayo waayo nin aada u- aan u feejiganaa tahay waa ku aqaan walaalkayo adoo iga raaleya Waay, laakiin suu wax u anigu arko?
hadda Adigu doodda waxaa tahay.
waxaan aan filayay inay ku saabsan tahay Daar Amin Jeeso.
sharciga asxaabta maxaa ka qaldan maxaa u dhiman maxaa laga faa'idi karaa intaa inay tahan filayay oo aan la siyaasadayno meel kale nala aadin Waay, Marka waxaa la waad mahadsantahay, rabaa Daar Amin.
in la kubciyo xisbiyadaas laguna dhaqmo sharcigaas xisbiyada hadda jarna ma aha xisbiya sharciga in diiwaangelin la sameeyo haatanaa siiyo ee, fuusiyo isxaajaada may eh, waxaan un rabayay inaan eh, k- eh, wax ka idhaahdo wax kasta oo hadda eh, la tirsanayo ama la tabayo inay maqan yihiin waxaa daawo u ah axsaabta axsaabtu waa hay-adaha keliya ee opposition noqon kara ama noqon kara wax sixi kara waxay loo sameeyaa inay wax saxaan oo la xisaabta sameeyaan marka hadda inaynu aragno weeye xag aynu mustaqbalka eegno iyo sidaynu isu sixi lahayn aynu u toosin lahayn wixii dhacay waa dhaceen maanta muhiimadda waxa weeye inaan kobcino axsaabta inaan awoodooda aan garab taagnaano in baarlamaanku waxay ka qaldan ee hadhowta dib loo hagaajin karo la hagaajiyo laakiin aan gadaalna eegin hore loo socdo anigu saasaan taa qodobkaa ka odhan lahaa axsaabta waa muhiim lagama maarmaan weeye maanta qaladaadkii hore u dhacay ama la tirina la tirsanayo waxaa lagu sixi karaa berrito iyo axsaabta taasaan rabay inaan idhaahdo intaas waad mahadsan tahay ee, xildhibaan fawziya Een, bal haddaan dib ugu noqdo gudoomiyihii hore gobolka banaadir maxamuud nuur axmed tarsan Een, maxaad ku dari lahayd dooda gabagaba ayay kusii dhowdahay walal ee, horta eh, fahamka guud waa in la fahmaa ummadda soomaaliyeed xisbiyada waa u baahan tahay waa meesha keliya waxaan uga bixi karno qabyaaladana baalisay ee, wadankeena inuu dib u kaco ama dib u dhisto u diidan Ee, haddaayo hadalka jeesa waxaa ku jirtay wadan burburay baan nahay kuwaa gadaasheen burburay markaasay kaceen markaasay haddana dhaqaalahoodu xirka marahayaan ma aha burburkeena ma aha mid burburkii xiriir la lehe waa mid rabitaan shaksi xiriir la leh waxa dib loo dhigay waa four point five waa damaca dadka hogaanka qabta damacooda waala weeye marka yayna noqonin burburkii aan la qabsanin eh burburkii raggii ka saari lahaa iyo gabdhihii ka saari lahaa baa la rabaa ani waxaan rabaa ummadani ilaa ay ka gaarayso heer ay ixtiraamto sharciga ay dhigatay heer ay sharciga uu sarreeyo oo sharciga uu qof kasta ka sarreeyo ma gaarayso himilada shacabkan ma gaari doono meesha uu socdo dadka awoodii baarlamaanka xayuursaday waa madaxdii wadanka dadka awoodii eh, eh, garsoorka xayuursaday waa madaxdii wadanka dadka awoodii executivekii aruursaday waa madaxdii Waayo, wadanka laakiin hadda- dadkii samaystay hadda gud- wa- waxaasoo dhan marka sharciga annaga Hadda wuu waxaan ka samaystay, hadlaynaa.
waxaan arkayno u jeedno oo indhaheena ku hor samaysmaya ayaan arkaynaa waxaana example u ah gud- hadda sida loo maamulahayo doorashadan hadda sida loo maamulahayo example cad u ah maaragtay in awoodii Waay, waad dhammayd mahadsantahay, la isugu Tarsan.
keenay hal gacan ee siduu raba ka yeelahayo siduu raba ka yeelahayo Waa ta- ayaa ayaan arkaynaa walwal wuuna haystaa waadna ogtihiin walwal inuuna haysto jeeso berrita isagoo qaylinahayaan maqli doonaa Wa- walwalba haysta waa ta asagana aambal naftiisa.
siiya Sababtoo isaga.
sharci aad isku hadlayn kartaan wadankii jirin maaragtay sharci laisku hadlayn karo ma jiro oo tileeda waa la ixtiraamhaya ma jiro Waay, ugu dambayntii asna aan siiyo bal ereygiisa haye.
anigu anigu wax kale marayay saaray waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waxaan ka hadlaynaa waa sharcigan waxa aan leeyahay oo keliya aan aan jeclahay inaan mar walba ku adkeeyo waxaa weye sharciga la sameeyey ha la akriyo ha la xafido qofka xisbi ku jira ama ina galan rabo inuu xafido oo aadaas u xafido shuruudaha ku qoran iyo maxa- eh, muxuu ahaye faa'iidada ad leeyahay xaquuqda xisbiga uu leeyahay xaquuqda uu leeyahay qofka een xisbigaas mas-uulka ka ah iyo dadka ku jira xaquuqda ay leeyihiin waxaasoo dhan waxaad ka helaysiin ee, sharciga dhexdiisa iyo jadwalkiisa ee, afarta jadwal iyo iyo soddon iyo sideeda qodob ayay ku dhan yihiin Waa ta- waad Ee, mahadsan laakiin hadda xilligan maanta la joogo wadanka xisbi ka jira oo eh, si rasmi u diiwaangelisa ama kumeel gaar ahaan uu diiwaangelishin male kilaysi waxaa naga xigaa inaan la diiwaangeliyo eh, inuu madaxweyneheena noo saxiixo eh, muxuu ahay sharcigaas kadibna asxaabta lagu kala biiro Wa- marka inaad dadaashiin inaad maanta qofka xilka hay la dhaliilo waxaa ka fiican in mustaqbalka adiga haddaad qabsato iyo xisbigaaga hadduu qabto waxa aad aad aad samayn laheyd aad hadda ku waayo waxaa waddankeena aan rabnaa inuu gaaro in aad tagtid gobol kamida gobolada aad ra'yigaaga ka jeedisa aad tidhaahda waxaas iyo waxaas nin aan ku garanaynin iyo adag inaad isku xisbi noqotiin oo aad sideed iyo tobanka gobol iyo sagaashan iyo saddexda degmo aad aad aad ku yeelisay taageerayaal fawziyo may maqlaysaa fiican wa wa waa taa adigana maxaad ku dar lahayd inta ugu dambaysa fawziyo iyadu waa mustaqbalka dalkan iyagaa wax sixi doona iyagaa qalad walba ka- ee, toosin doona iyagaa baarlamaanka soo geli doona oo dawladda wax xukumaysa noqon doona marka waxa weeye in xoogaan hadda saarno xisbiyada dhismahooda sharcigooda toosintooda iyo in dalkoo dhan ay gaaraan inaan taa saar musta waktigan waxay nala haboon waa taa weeyaan marka waxaan qabaa intii kale odayaashaa yidhi dhinac walba waxaan qabaa in soomaaliya maanta ay fahamto ma faa'iidada xisbi leeyahay iyagaa dadka masala iyagaa maxay haytoy policieska saxa iyagaa keena ee, shuruucda cusub markay is- is- soo hordhiga aan xooga saarno inaan ummadaha adduunka la mid noqono Waayo, oo waa aan dhaawacaan mahadsantihiin.
si aan uga baxno aan axsaabta xooga saarno anigu taasaan qabaa mahadsan idin waktigiina caadi ah sigaa mahadsan aad iyo aad umaadsantahday guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo aan uga mahad celinaya guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud nuur axmed tarsan ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda bulshada ee haatan xildhibaan fawziye yuusuf xaaji aadan oo mar ahayd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen haatanse ah guddoomiyaha xisbiga n t b iyo sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka oo gacanta ku hayay sharcigan la ansixiyey guud ahaana barnaamijkii waa naga intaayo intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo